maalimo iyo ku dhiman dhaladowka bila barakeysan ee ramadaan bulshada ka nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose iyo weliba iyo hadiwadana diyaargarowgii anka dambey ee hadhawaayowka bila barakeysan ee ramadaan haddaba waxaanu ku mid ee ganacsatada iyo bulshada magaalada dhobley iyo weliba iyo ku hadalena sidiiyo anka diyaargaroowen hadhawaayowka bila barakeysan ee ramadaan magacayga waxaa waaye nuur cabdilaahi maxamed anoolidhaw oo ka mid ah ganacsada dhobley gaar ahaan kuwa maacuunta sida carwooyinka aan joogno waxaan ugu diyaargaroona soonka soo dhaweyntiisa insha allah waxaa waaye ganacsigana wuu socdaa sidii horena maa laakiin hadda wuu iska yara fiican yahay magaaladiina inkastoo dhismo badan iyo hadda wadooyinkana naga jabshay insha allah adi waa u diyaargaroon hadduu ilaa yiraahdo ade agabka oo soonka inta badan la isticmaalo intaas waay iyo daahiyada iyo maacuunta oo dhamaystiran nooc walba leh wallaahi niyahu suuq waa hore waa iska fiicnaa jira laakiin hadda wuu yara sidii wuu yara hooseeya maadaama dhismo iyo wadooyinkii dhan ganacsigii dhan inta badan la xiray laakiin waa iska alxamdulilah waa iska fiican insha allah laakiin hadda ramadaankan si fiican ugu diyaargalowna hadduu ilaa yirahdo waxaan rajaynaynaa in si fiican dadkan usoo dhaweyno waxyaabaha soonka ramadaanka aada u gadma waxaa ka mid ah maacunta u badan oo ah agabka sambuusida lagu sameeyo sida burka waxyaabaha soonka ku saabsan soomaali haddaanahay soonka waxaa waaye waxaa u diyaargalowna raashin cunide laakiin waxa waaye sida hadda tarmuusyada sida bikeeriyada sida garaafaha biyaha keedayaasha digsiyada birta oo lagu dubo sida malawaxda waxyaabaha bimashiinada cabitaanada inta badan oo hadda aad loo xiisay waa intaas magaceyda waxaa waaye cabdiqaadir cabdiraxmaan nool waxaana joogaa degmada dhoobley waxaana ganacsadooyinka ka ganacsada dharka iyo maacuunta iyo waxaan ka ganacsadaan ka mid ahay wax suuqa ganacsi wax kala socda ma laho rabalaankana waa soo dhowyahay hadda waa qariib waayo sidii hore dadka wax u ganacsan jireen iyo alaabaha u kala gegadanhayeen hadda ma aragno teeda kale soonka hore ganacsiga aad buu u kala socday waxbaa kala fufurnaa waxyaalihii waana laga gadaan online aan soo adeeganay waynala fadhiyaan waxaa ka mid ah cabitaanka makiinadaha hilibka oo bahasha oo lagu shiidahayo bahalladana sambuuska lagu suubiyo oo maxaa la dhahay bahasha sambuuska iyo burki lagu fidiyo sambuuska lagu fidiyo waxyaalo badan oo adeego badan baa jiro oo hadda aan lasoo koobi karin oo dadka aad ay u jecel yihiin hase ahaatee dadkii waa lacag la-aan waayo marka waxyaalihii ayaka ahaa aan islahayn makiinadihii iyo waxyaalihii cabitaankii iyo wixii dhan iyo hilibka wax lagu shidi lahaa way kala soconaana way gadmahan aan lahayn yaa ilaa saacadda nala fadhiya xiliyahan camli waa la diyaargaroobi jiray